guddidan waxaa lay soo saaray madaxweyne axmed maxamed siilaayo ayaa ka kooban shan xubnood oo ka kala socda xukuumadda iyo ururada bulshada kuwaasi oo kale ah xeeraliyaha guud ee somalilan xasan axmed aadan guddoomiyaha akaademiyadda nabadda iyo horumarka maxamed faarax xirsi axmed xaaji cali cadami wasiirka gaashaandhigga axmed maxamed madar guddoomiyaha xafiiska maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa iyo cabdikariin axmed maxamed xinif oo ah agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee guddida la dagaalanka cudurka h i v aids madaxweyne siilaayo ayaa waxaa kale oo digriitadan uu soo saaray ku sheegay in guddidan ay ka howlgeli doonaan xabashooyinka ka soo baxay shirka golaha dhexe ee soo socda kuwaasoo ay saldhigu yihiin liisaska xubnaha golaha dhexe iyo qaabka loo diiwaangeliyey buuxinta xubnaha bannaanaaday iyo qaabka loo maray iyo in xubnaha qaarkood wax kabedel lagu sameeyey safihii asal ahaan ay kaga mid ahaayeen golaha dhexe waxaana intaasi ku daray in isaga oo qodobadaasi ka duulaya uu la kulmay labada dhinac ee kala cabanaya islamarkaana uu ka dhegaystay cabashada iyo doodda ay kala qabaan taasina ay keentay inuu ku qanco islamarkaana ay lagama maarmaan noqoto in wixii tuhun iyo madmadow ah laga saaro habsamuu socodka hawsha diiwaangelinta xubnaha golaha dhexe ee xisbiga si loo hela buu yidhi madal loo siman yahay oo cid walbaaba ku tartami karto waxaana uu digriitadan madaxweyne siinaanya gebagabadii xubnaha guddida ah kula dardaarmay inay si madax bannaan u hubiyaan inuu jiro wax khaladaada iyagoo u kurgelaya arrimaha cabashadu ka jirta oo dhan maalmihii u dambeeyeyba waxa uu muran xoogani ka taagnaa howsha diyaarinta xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye kuwaasi oo ah xubnaha dooran doona musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye uga qaybgeli doona doorashada soo socota waxaana hawshaasi diyaarinta shirka golaha dhexe ee soo socda ka biyadiiday saddex musharax oo ka mid a musharaxiinta u tartami doona jagadaasi cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa